xariiska ciidamada maraykanka ee ka howlgala qaaradda afrika ee africom ayaa soo saaray warbixin kale oo ku saabsan khasaaraha dadka rayidka ah kasoo gaadhaha duqeymaha iyo baaritaankii uu talisku ku sameeyey africom waxay qiratay inay soo gaadheen eedo la xidhiidha dad rayid ah oo ku dhintay duqeyn uu maraykanku ka geystay nawaaxiga jilib labadii februari ee sanadkii labada kun iyo labaatanka maraykanku waxay sheegeen inay xaqiijiyeen dhimashada qof rayid ah oo ku dhintay duqeyntaasi falastiin axmed iimaan ayaa inoo soo koobaysa war saxaafadeedka africom howlgalka maraykanka ee africom ee loo soo gaabiyey u s africom ayaa bilaabo qaab ay ku baarayaan kuna diiwaan gelinayaan eedaha ku aadan in ay dad rayid ah waxyeelo kasoo gaarto weeraradooda dhinaca cirka oo ay ku bartilmaameydsadaan kooxda al-shabaab africom ayaa sheegtay inay bilowday inay soo gudbiso warbixino la xidhiira eedahaasi loo soo jeediyey iyo xogaha ay baaritaanada ay ku sameeyaan ay kusoo ogaadaan xogahan ayaa ah kuwo saddexdii biloodba ay mar soo saaraan taliska dhexeeya maraykanka ee africom warbixintan ugu dambeysay ay maraykanku ku eegayaan saddexdii bil ee u dambeysay duqeymihii dhacay waxay ku xuseen inay diiwaan geliyeen soddon iyo sideed eedeymood oo la xiriira toddoba shil oo dhacay kuwaasoo la baarayo welina qiimeyn lagu hayo africom waxay heshay muddadaasi labaiyo toban eedeymood oo cusub oo iyana la xidhiira afar dhacdo oo gaar ah afartan dhacdo ayaa iyana waxaa ku socda baaritaan saddex ka mid a afartan eedeymood ayaa sheegeen warbixinta ay soo saareen u s africom in markaasi ay tahay kuwa hore loola socday africom waxay soo gabagabaysay qiimeyntii ay ku sameynaysay toddoba dhacdo oo rayid la sheegay inay waxyeela kasoo gaarto oo ay ku jiraan afar dhacdo oo horleh oo lasoo wariyey waxaana taliska dhexe maraykanka ee africom uu soo ogaaday in mid ka mid a shiralkaasi uu keenay waxyeelo soo gaartay dad rayid ah sida ay baaritaankaasi ka ogaatay xaqiiqdii jirtay iyo duruufihii ku xirnaa weerarkii dhanka cirka ee dhacay bishii februari labadeedii sanadkan labada kun iyo labaatanka africom waxay xaqiijisay eedda ku aadan dhimashada qof rayid ah iyo dhaawaca saddex qof oo kale taliyaha howlgalka taliska dhexe maraykanka ee africom generaal stephen townson ayaa sheegay ujeedadu in ay tahay inay yareeyaan saameynta ay rayidka ku yeelanayaan weeraradooda balse nasiib darro waxaan aaminsannahay buu yidhi in howlgalkeenu uu sababay in si aan ku talagal ahayn uu ugu dhintay hal qof halka saddex kalena ay ku dhaawacantay kuwaasi oo aanay ku jirin bartilmaameedka weerarkaasi waxaa kale oo generaal townson sheegay in ay si adag uga shaqaynayaan in aysan howlgalladooda waxyeela kasoo gaarin dadka rayidka ah waxa uu generaalku xuseen howlgalkooda looga gol leeyahay in markaasi sare loogu qaado ammaanka iyo xasiloonida soomaaliya taliska dhexe maraykanka ee africom waxay xuseen in qaabka baaritaankooda uu ka duwan yahay hanaanka ay isticmaalaan hay-adaha aan dowliga ahayn waxaana lagu sheegay qoraalkan in africom ay adeegsato xogo sirdoon oo lagu kalsoonaan karo bishii sebtembar ee sanadkii hore africom waxay heshay eedeyn ka timid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya taasoo sheegtay in toddoba qof oo rayida lagu dilay midna uu ku dhaawacmo weerar ka dhacay agagaarka owdheegle iyo daarisalaam bishii march tobankeedii sanadkii labadii kun iyo sagaal iyo tobankii sidoo kale waxay africom heshay eedeyn kale oo ku saabsan weerar dhacay kow iyo labaatankii bishii januari ee sanadkan labada kun iyo labaatanka oo iyana ka yimid hay-ad aan dowli ahayn oo shisheeya kadib baaritaan iyo qiimeyn lagu sameeyey eedahaasi waxaa soo baxday in aanan la xaqiijin eedahaasi waxaana jirtay in weerarkii dhacay march kow iyo tobankeedii sanadkii hore uu ahaa mid lagu dilay sideed ka mida maleeshiyaadka al-shabaab waxaa xogo la helay oo sirdoon ay xaqiijiyeen in sideedda qof ee la dilay ay ahaayeen al-shabaab bishii februari saddexdeedii sanadkan labada kun iyo labaatanka ilaa juun toddobiiyo tobankeedii africom waxay heshay sideed eedood oo looga soo cawday duqeymaha maraykanka gaar ahaana duqeyn ka dhacda agagaarka jilib kadib baaritaan ay samaysayna waxay africom sheegeen in hal qof oo rayida uu ku dhintay duqeyntaasi halka saddex qof oo kalena ay ku dhaawacmeen sidoo kale waxaa qoraalka africom lagu xusay in shan eedeymood oo kale oo ay baarayeen ay xaqiijin waayeen in wax rayida ay waxyeela kusoo gaartay weerarada dhinaca cirka ee maraykanku ay ka fuliyaan qaybo ka mida soomaaliya aada ayay u mahadsan tahay falastiin axmed iimaan ayay taasi ahayd oo inoo soo koobaysay warbixintaasi